barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban mitrban efemyada geeska afrika iyo internetka
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha noofembar waa shan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
dhegaystayaal qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsan guurka dhallinyarada ay u marto xagga shabakadaha bulshada ee internetka iyo caqabadaha kale kala soo gudboonaan kara dhallinyaradaasi
labada qof markay isdoontaan amaba maxayta israboodaan waxay u tegi jireen waalidka waalidka gabadha laga dooni jiray markaas wixii laysku afgarto gabadhii sidii ay wiilka lagu siin jiray balse laakiin hadda beryahan waxaa zaa'id u soo batay social mediaha
sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
waxbaa ka dhacay waxaa sidoo kale ad maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mid ah warkii caalamka
doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabantay magaalada garowe ee xarunta puntland waxaana halkaas lagu doortay qaar ka mid a mudanayaashii ugu horreeyey ee ka mid noqda golaha shacabka soomaaliya oo kuwii ugu horreeyey ay noqdeen cali yuusuf cali cumar ismaaciil waaberi iyo siciid daahir iyo mudanayaal kale doorashada ayaa ilaa haatan ka socotaa garowe iyada oo xubno kalena la doortay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey doorashada mudanayaasha aqalka hoose ee ka bilaabantay garowe xildhibaanada maanta la doortay waxaa oo codeeyey koob iyo labaatan erge ah waxaana la filayaa in toddobaadkan goobo kale ay doorasho kala gedisani ay ka qabsoonto
wasaaradda arrimaha dibadda ee talyaaniga ayaa sheegtay in laba qof oo u dhashay dalka talyaaniga iyo qof u dhashay dalka kanada oo lagu afduubay dalka liibiya la sii daayey oo haatan ay dib ugu laabteen dalka talyaaniga wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in saddexda nin la afduubtay bishii sebtembar sagaaliyo tobankeedii laguna haystay dhinaca koonfureed ee dalka liibiya hase ahaatee xal la sii daayey iyada oo halkaasi lagaga soo qaaday diyaarad gaara weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijkii madasha ama dhallinyarada ee duhurnimo barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay guurka ay dhalintu u marto xagga shabakadaha bulshada ee lagu sheekaysto guurka qaabkaasi loo maro ayay dhallinyarada qaar ka biyadiidan yihiin iyagoo aaminsan in guurkaasi uu ka cimri yaryahay sida midka sida tooska ah ay dhalinyaradu isu bartaan ama labada qof ee guurka iska doonaya ay isku bartaan wariyaha v o da qadar maxamuud xareed ayaa labada dhinac kula kulmay magaalada nairobi oo barnaamijkan halkaasi nooga soo diray
kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o bismillaah aadaa u mahadsantahay qadar waan ku dhownahay barnaamijka insha allah magacee waa maxamed cabdulaahi sheekh macalin markaan ka hadalno ee dhanka guurka markii loo fiiriyo dhanka mediaha social mediaha waxaan isdhihi karaa aniga ahaan qaybta social mediaha inuu wax badan markaas fududeeyey oo xagga guurka ku saabsan taasoo keeni karta in labada qof aanan is aqoonin sida maxay to dhaqanka iyo caadada soomaalida ku dhaqmi jirtay waagii hore labada qof markay isdoontaan amaba maxayto israboodaan waxay u tegi jireen waalidka waalidka gabadha laga dooni jiray markaas wixii laysku afgarto gabadhii sidii ay wiilka lagu siin jiray balse laakiin hadda beryahan waxaa zaa'id u soo batay in maxayto social mediaha haddii aan lid facebooka ama whatsappka maxay ahayto viberka iyo waxyaabaha noocaas ah in qofkii maalin un haddii een jidka isku bartaan oo kale taleefon number la kala qaato taleefanadii lakala seefgaraysto kadib whatsappka ama facebook ama viberka lakala xiriiro kadib meesha ee la- wiilkii iyo gabadhii isku baahnaa markaas meeshaas howshoodii ku dhammaystaan kadibna sidii ee maxayto ku fudaystaan inay isku guursadaan marka maxamed adigu waxaad qabtaa in eh, aaladan eh, baraha bulshada ee internetka dhallinyaradu ay faa'iido badan ku qabaan si fiican si fiican haye magacaaga ii sheeg magacayga waa maxamed muuse cumar haye maxamed sidee u arag darkiisa Ee, maxaa cabdulaahi ee, walaalkay fikridii- fikirkiisa ee, run ahaantii fikir ka duwanaan aniga Ee, mayalfadohay horta sideedaba guurkeeda aragohayd horta een, asal ahaan diinta islaamka may dhatay guurka horta way faylan marka ha haato laakiin geega ee, dhalinyarada geega roogdo mayba ka wajahaynaa guurka si qaldan sababtoo ah facebooka iyo whatsappka iyo mayahaye aaladaha een, geega dadka bilaadanka iska xiriiraan madii isan isbarataan adi iyo ee, ee, gabadha may dhatahay marmar qaarkees ee, ee, markii lis wareysado oo gabadh intay roogid maraykaana roog intay roogid xamaraa roog hee kooyaase kooyaha laakiin inta aan kooyn may fadohay in aan ka mehersada gabadhii mardi- madilah meheriyey haddina lambilood kadib ama hal san kadib may dhigaase ariitii hebel ahayti ariikii hebel ahay furi wah mayn furay he may facebooka galay idoo qaaban oo walba ma- maro iyo walba xirnayn facebook ka aragay dhirifi haye haddana furay marka meel khasaar miya mise ribaxow ribax ma ahee khasaarow marka gabadhii iida ee ee maraykan roogdi ama lankii xamar roogi sumcad xumo iyo may ahaye lankun lankun gabadhi sii satoy sababtoo ah shalay gabartii heblaaya guursaday furay haddane hay maay waay he facebooka may kaaragay iyadoo heblaaye heblaaye walka sheegaas hebla hebla ayaas iyo kumanta biyaas may dhatay hebli hebel kala bay dhatay kajeeli hebel kala sida dhatay dhe hadde naagti si hadde guurki may noqod marka gablana noqdi marka sideedaba ani ma aaminsin fikirka walaalkay maxaa cabdulaahi sheegay ani ha ka horjeedo marka adigu waxaad qabtaa in khasaare ay leeyihiin baraha bulshada sax sababtoo ah shalay ee, madii adduunyadu faylanaaytay tusaale ahaan hadda una hadda fi- waagii een, awowdheedeen iyo iyo- iyo- iyo- iyo- iyo mayahaytay iyo iyo- iyo hooyooyinkiin madii is aroosayeen facebook ma jiray ma jarne Ee, whatsapp jiray ma jarne faberne ma jarne lis guursaday arinyo dha- xalaal ahoo oo maasha allah ahoo diin kasaayaan walba kasaayaan akhlaaq lahoo noqoni marka sidaa daraaddeed ani ma aaminsini facebook iyo whatsappka wala sheegaa ka jeel iyo i love you iyo mayaha aytay inta ka dhiita iyo indhoogee sida waljir ma eh laakiin maxamed maxamed saaxiibkan maxamed oo barnaamijkan kala qaybgalaya wuxuu sheegay in facebooka ama aaladan eh, baraha bulshada ay wax badan fududeeyeen oo xiriirkii uu fududaaday oo waxyaabo badan eh, ay sahladaaneen miyayse kuu muuqan arrinta jarta walna fududaadeeni walna ee dhib iyo khasaarana la kooyeeni hadda tusaale ahaan kinsheegi hadda maxamed asi maydhaye walaa fududaaday guurkia fududaaday guurka fududaaday laakiin may ka fududaaday wadda qaldanaa ka fududaaday taasaa markaan idiidan wadda saxe ma eh marka wal maryafadooya wad saxa inay ka bilaawdaan wad saxa ka dhammaadaan aniga tusaale aawka iyo aade ma isguursadeynaa eh, muddo lixdan sano konton sano wiilashood ma isdagaalnay ee walna ma isdhane ma iscaayne ma isfurne laakiin guurka hadda facebooka lama bilood iyo lama sano kadib eh, hal anug lama anug mudila dhal may dhegaase heblaa hebel furi heblaa hebel furi heblaa hebel dili heblaa hebel dagari heblaa hebel iliga karidi marka may sheenay khasaaradaas facebooka ka dambaay marka facebook iyo walaayi taageersanba hadda wala jirma ee marka inuu dhalinyarta maarad ka fiirsadaanoo maylfadoo haye ee waqti badan iyo aragti badan ka bixiyaan laakiin hadda gabartii adiga hadda life ka guursato hadda nairobi kale nairobi waa rooga aniga gabartii adiga guursato oo life iska barataan oo iswareysataan awka waak aadaa waat ariita waat sida iswareysataan may ahayta sidaa ahay iyo tii maaragtay facebook iska barateen shal faylin run ahaatii markaan kiinshay walaalkee waaya waan kugu soo laaban doonaa magacaaga ii sheeg saaxiib magaciisa salaad yaallaa aniga waxaan aaminsanahay labadan qof en lamadan qof maanta en shalmurmaayana may raacsanye ninkan social media oo leh in laga guursan karo because ninka social mediaha taageersanta adiga Ah.
Haye, maxaa ku taageersan tahay may ka taageersanye because wax walbuu fudeedeena laakiin haddii dhito in l- lagasoo doono ani haddaa camal nairobi roogi maraykan ma seed karo ama soomaali ma seed karo laakiin social mediaha sawirka inkasoo diraase ana sawirkayka inkasoo diray isaragaane bisba dhammaatay laakiin isoo doono awadaada sadir kaar iyo dhammaad iyo walaagas dhamma injeeyani
Eh, maxamed wuxuu aaminsan yahay in arrintaasi ay khasaaro ku jirto ma qabtaa arrinta ما قصارو وحول بو نصيب وي ان وحول بنا دينتي ان نصيب وي دتك دي اسفرونا ان الهي انقري وحول بقرينينا لكن ان اسفراينا يو وحاس يو هذه غورمي غورمي اركت علم الغيب ما اكتو مركا وحول بنصيب وي دت كان الا مدو مي لغياوي بان نولد كرينا لكن هذه ان قصارة دتي قصارة سكنو جت كرتي أنا محمد فكر شيء محمد موسى فكر شيء أن ما أمن سنه because نين كان كلا أمن سنه social media لسه قرصت كره ninkan kasoowac kare lisuwac kare lishukaansan kare laakiin oo beenbeen iyo isodoono mininkey koy culumo sadir iyo kuwaas dhan dhibkaas dhan bay injeeye wadda fudeed iyo wadda en dheer haddii arago midda qaadani marka wadadii fududeed ee social media ee guurka baad leedahay way way ka fududaatay waxay hore taas fudude alxamdulilaah alxamdulilah dadka hadis guursadoonana ilaa muddada noolad kareena wax walbo en samaysad kareena laakiin beenbeen mininkey koy iyo ah okay sa arag iyo koy intaas dhan qarash oo baxay laakiin haddii social media liska arago laakiin khasaaro man arago ani waayahay hay maxmed bismi illaahi raxmaan raxiim walaalkay maxamed muuse kheyr allah siiyo fikirka ah in maxay ahayto guurka ka- ka dhasha social mediaha sidaan horey u sheegayba waa mid fududeeya labada qofood xiriirkoodii haddii labada qofood ay wanaagsan yihiin ee si oo maxay ahayto daacadi ah oo maxay ahayto alla subxaana wa tacaala u jideeyey labadooda ay isu waafaqaan markaas een, ma qaba aniga wax oo diidayo in social mediaha in labadii qof eh, maxay to ay iska guursan karaan ma kuu muuqataa eh, khasaaraha uu sheegay maxamed muuse ee ah in labada qof ee baraha bulshada xiriirkooda ama iska guursata inaysan reerkooda ama guurkooda uusan sii raagi doonin wallaahi een, taas ma ku raacsani waxaanan ugu raacsanayn een, sidaan hadda kuu sheegay labadii qofood markay isfahmaan ee, maxay to waxba meel wada dhigtaan ee isugu qanacsan yihiin waayo naftoodii ayay raalli iskaga noqdeen alla subxaana wa tacaalana raalli ayuu ka noqday maadaama ee social media ay iska guursadeenna ma u maleynayo in guurkoodii dambe mustaqbalkoodii dambe inuu baaba iyo maxay to burbur keeni karo haye maxamed Eh, asal ahaan horta ani may dhahe diinta islaamka hob adi fiiriso un horta mana inaa islaam dad islaama ina horta un insha allah hadda islaamkan asal ahaan guurka horta wal fudud mee hadda may lafadaya qofka mati isguursada wal kasto maarta inuu iska fiirsado We- may lafadaya hadda islaantan iyo iyo iyo iyo iyo nankun muddo eh, lixdan san toddobaatan san boqol san siddeetan san inay isqabaadaan laakiin guurka maanta jira ma aragaas lama qofood oo labaatan sano soddon sano afartan sano isla nool hal meel wada joogaan oo ilmo wal dhaleen ma aragaas sababtoo ah may sheenay hadda guurkii fududaaday guurkan wal fudud mee a'imada madi ada firis oo islaamka ama salafkii hore guurka madi ay ka ha- ka hadalayaan inta badan ma guursanin sababtoo ah may diidayana axkaamka guurka axkaam fudud ma ahe marka especially soomaalida bad- madii aad hadda fiirisa ama facebook ama baraha kale hadda aniga hadda kala hadaloohay may aragay hadda gabar oo adig ka dhahaas eh, ka- an- ka jeli walaalo maata adig ka shiliintaale ka wada oo is guursadaan haddina m- meel kale may aragaas iyadoo meel kale ee kumanta ka dhiibatay oo dhahaas hebelowa ka halay hebelow codkiis may ahay hebelow sidaa ahay hebelow ka haysada hebelowa ka dareerta hebelowa ka shidanta hadda may aragaas marka adi- madaad warkaas dheegdo hadda xumaanaa dareemaa sababtoo ah guurka maanta waaladay guur waaladay waay guurka hooba waalada had may falina in la xoogaa dadkii ma aragtay een, dhallinyarada maanta youthka inay ka fiirsadaan sababtoo ah afar naag ninka hadda afar naag ilaahay ku talgal ma ahaa asigoo awoodin hayni hal naaga qaba maaha hal naaga guursadii facebookaaba ka helay tusaale facebookaa ka hadlay hashaan naag ilaahay calafkaa ka dhigi haysata ma ahaa haddana may wadiyaase facebookii adii shalay ka baratay islaantaan hadda adi maanta xaaskaa ata haddana facebookaa galaas haddana taadii shalay adi guursati oo shalay nuurayti oo geega xoogaa kale boornayti too kale oo qurux badan oo iscadayti isdhaqday haddana aragaas may haddana sameeyaase taas haddana in adi guursato marka laakiin maxamed haddii aan kaa dhex galo soo ma jiraan laba qof oo oo baraha bulshada iska guursaday oo ilaa iyo hadda si wanaagsan u dhaqmaya ma badna walyarow ha inta un ogsun walyarow ha miskaraaagaanba facebook dadka iska bartay oo oo xiriirkooda iskale mal argaas hadda tusaale may sheene hadda dhibaatada oo dadka iska raagayna is aroosayna muddo isqabayna may sheenay ama khubsara isku mehersadaan facebooka fududiyay hadda may argaase ariiraa ka baratay facebooka may dhatay walaalay maa tahay haa sa indir bigjarkaaga bigjarkaa fadoahay ani ka araga fadoahay sabarkaaga haa sabarkaaga indir maya kindiraas sawir caadiya oo adig ka sayti mah kindiraas footaseedaas iscadeeyaas timaa waweyniyaas walaa kaxirxiiraas iid dhan isu fuuriyaas may aragaysa marka sabarkii adi hadla kindiri marki madi adfiiris heblaayo oo xoogaa maaragtay buuritay oo qurux badnaatay ama timo dhaadheer lata ama wal lata sida lata ay heblaayo maasha allah oo gabar cad mana cadda laakiin gabadhan hayse dhaqday marka sidaas daraaddeed marka raayitaanka uusan raagaynin labada qof oo isqabto dhibaatada inta badan sheenaasa tan wuu marka qayaano iyo xiqdi iyo xasidnimo iyo qayaana meeli ka jirta marka sidaas daraaddeed marka guurka ma raagaaw waay aan weydiiyo maxamed ma kuu muuqataa caqabadaha ama dhibaatooyinka uu tirinayo maxamed wallaahi aniga ma ii muuqato sababtoo ah qofka een markuu daacad uu yahay uu- uu- ay ka go-an tahay inuu maxay to gabadhan maxay to oo- oo guur la galo ama maxay to oo- uu la aqalgalo uu rabo marka hore waa inuu ka fiirsadaa ayadana ay ka fiirsataa hadhow maxaa dhib kaaga imaan kara haddaad ninkan qayantid maxaa dhib oo kaaga imaan kara haddii markaas ayada qof daacad ah oo alla subxaana watacaala ka cabsanaya ay tahay ay rabto nolosheeda iyo mustaqbalkeeda inay wanaajisa haddii rabto arrimahaas inay sameynayso aniga ma ilaha mana ila muuqata weli adigu maxamed ma aragtay lamaane iska guursaday baraha bulshada boqolaalaan aragnay oo iska guursatay een maxay aheeto oo noqo- een oo gabadha ama ay maqan tahay ama ninka uu maqan yahay oo gabadhii maxay aheeto ninkii ay leedahay een ani meeshasaan jiraa meeshasaan joogaa waan ku imaanay waan isguursanay insha allah sidii ay isku guursadaan raggana ayagana sidaasoo kale boqolaal ayaan aragnaa haye ma- aniga eh, ninkan hadda hadlay en rumaysanya because maxamed muuse waa la tiriyayo kulli mayka hore fahan marka hore in la isfahmo labada qof isfahmoona meesha haddii sawir laiska qaadi en mar cod laiska soo duubo nambar lais- la kala qaadidi mayba dhib had- hadhow ka sheena laakiin hal mar mayka hore marka hore isfahan ani aragi in badan isguursata ilaa haddana isqabta haddii kala tegoona hataa en dadkan hataa sax isku guursadana hata waa kala tegooyana marka wax walba nasiib la liska yeelida maane en meesha ma laisku furo en macnaha ma aaminsana waxaas ma jiraan because en dad hataa may jireena hadda en oo wadda sax isku guursadeena laakiin si wadeena hadda en waana kala kala shal tegeena dadna may jiraan social media isku guursadayna ah, kala tegi karayna laakiin een, dadna may jiraan een, ilaa hadda kala tegne marka wax walba isfahanka horeeta iyo nasiibkaaga iyo waaya maxamed haddii aad eh, xog badan ka haysid soomaalidii hore sidee ayay isku guursan jireen ta dhaqankii hore may ahaaye awowayaasheen iyo iyo abootayaasheen may ahaayeen hor dad xalaal oo faylan soomaalida hadda wadada hadda guurka ay midiyayaan wad khaldan sababtoo ah ee hadda aada ama aawkaa hoba war haysata oo guurka may fadoy aaw ama aawke may fadoy inaanan guursado ee bilaan habeela fadoy islaan habeela fadoy islaan habeela sid- may ka dhahayaana ka fiirsatay waqti badan bisay marka guurka sidiisaba ma- dhallinyarada geegaroogdo yuudka ma fadayaan in gabartan muddo badan iska fiiriyaan walayd ata hataa marmar may dhitee naag ninqaw in adkii koyto ka dhato nin minqabo gabar ayaam garooba ay in adag guursato oo marmar maxkamadda ama meelaha maaragtay xukunka lagu qaada aragaase lama is haysato lanku may dhehe rito ani qaw lanku may dhehe rito ani qaw mar badan dhiiti marka walaalahay iyo rafkooda og yihiin dacwo badan iyo doodba inay haddina furiinkii degdegu qofkaa may dhehe furi ani qofkaana may dhehe ani furi ariitii may koytay meel eber ebera koytay haddana lankala widiyaas agooshayn saas ma ahayni aadeen saas ma ahayni made aan waraasta guurkan waqti badan ha qaadaday marka sidaa daraaddeed horta guurka macnishee ma ah in ani haka horjeedo guurku xalaalow lan kastoo islaam ah guurka islaamka inuu asaga guursado xalaalay in ata laakiin waaqica ama nidaamka hadda maanta nairobi aan roogni nairobi walbadana dhiyo ay xataa qadar oo ogsantay maalin kasta dhibaato guurka iyo nidaam iyo isfur isdil isdhac walbaa dhiyoy marka hadda gabdhihii xataa maseera raggi kirideen ee raggii gabdhihii hataa ma- ba- meeshii jahwareer iyo guurkii may kasoo kordhay wareer marka sidaas daraaddeed marka guurka maanta fududaaday kii adi aawka iyo aadaa iska arooseen ma fududaani waaya eh, sida aad sheegtay soomaalida hore guurkoodu ka mid ma ahayn miyaa furiinka iyo khilaafka iyo isku dhacyada asal ahaan furiinka madiadafiirada shareecada islaamka jiri guurkun jiri laakiin soomaalidii hore degdeg ma iska furi jirnay si naxariis leh tartiib leh muddo qaadadaas oo may ahayd shareecada islaamka taageersan nidaama ahay haddii furiinka jiro nidaam ahayd haddii qabow jirto nidaam ahayd laakiin geega dhallinyarada geega wal nidaam ma jira arooska nidaam ma ahe furiinka nidaam ma ahe dhallinyarada ma ilfadayo wal badan ay ka fiirsadaan insha allah haye ani arrintaas een, maxamed muuse ma ka raacsan because furiinka jiray ha dadka hataa kuwaas saas iska guursadeena ilaa hadda isfureena marka caqabo weyn ma ka taaganto furiinka marka iyo jeceylka ilaa facebook liska jeclaada iyo kuwaas een, social media barta een, dadka kulmaayana waxaas dhib weyn man arago ilaa hadda wixii een, cad diiday ilaa hadda weli ma aragnaani maxamed wuxuu sheegay in gabadhii aad isguursateen in gabadhii aad iska guursateen baraha bulshada aad arkaysa iyadoo ko- fariimo kale ama kommentiyo kale meelo kale ka- meelo kala duwan ka kala bixinaysa arrintaasi soo reerka caqabad kuma aha wallaahi een, qadarow een, waxaan filayaa siduu hadda walaalkeyga een, uu hore ugu sheegay horta meesha waxaa jiro een, waxaa loo baahan yahay labada qofood inuu ka dhexeeyo kalsooni iyo isfaham iyo is-aaminaad haddii saddexdaas la helo ee, labadaas qofood guurkoodii wuxuu noqonayaa guur waara oo la- oo maxayto lagu nasteexo ilmo kheyr qabo ilaahay ka siiyo balse laakiin meesha hadiisan haddaysan jirin maxayto isfaham iyo kalsooni waxaa dhacayso waxyaabaas iyo waxyaabo kasii badan way dhici karaan balse laakiin waxaan rabaa arrinka hadda uu ka dhawaajiyo walaalkay maxamed muuse oo ah een, guurka dadkii hore iyo furitaanka een, gabdhaha hore waqtiga hore oo hooyooyinkeeni iyo waxaa dhici jirtay in maxay ahato aabbaheed ama hooyadeed hadduu gabadha uu ama aabbaheed uu geeriyoodoo kale hooyadeed soo korisa waxaa laga yaabaa een, maxay ahato inay een, in adeerkeed ama in abtigeed inay siiso ee dhahdo ilaaba ilaaba wiilkaanaan ku siiyey ama gabadhaanaan ku siiyey oo gabadhi ama wiilka cadaadis lagu saaro inay qofkaas ee guursato ama uu guursado hadhow ayna imaato labadii qofood inay isfahmi waayeen in badan aysan sheekaysanin in badan aysan isdabeecad keenin ay isfahmi waayeen markaas waxaa qasab ku noqo- ah, ku noqonaysa labadii qofood inay kala tagaan ay isfuraan amaba si kale reerka inay colaado iskugu qaadaan way dhacday wayna dhici jirtay maayna waxaan aan soo dhicin ma lahan furitaanka mar markaasna wuxuu ahaa gabadha markay ninka isdagaalaan amaba ay kala caroodaan way soo bixi jirtay guriga hooyadeeda imaan jirtay ayadoon raalli ka ahayn dhibaatada uu ku hayo ninkeedii sababteeda uga soo tagtay gurigeeda uga soo carootay ayaa waxaa lagu qasbi jiray inay ninkeedii u laabato marka ani arrinkaas arrin markaas aan ku taageersanahayna ma ahan maxay ay too midaan oo social mediahane oo dad- dadka iska barta is dabeecad fahma oo maxay ahayd too muddo wada socda dhaqanka maxay ahayd too ii sheeg een, iyo dabeecadda iska fahma midaas ayaan ku Waay.
taageersanay haye maxamed eh, dhanka qaladaadka waad ka fiirisay dhanka wanaagsan haddii aad ka fiirisid wax wanaaga makuu muuqdaan walaahi horta eh, walaalooday horta ma hasiyaan Eh, may ahaytee horta lama qofood hoob isguursato oo hal canug xitaa meeli ka kooyo oo shal tabaan xataa faa'iide leew sababtoo ah meel may ka kooye hal dhalaan ama gabadha hata ama wiila hata hal dhalaan hoob ka kooyo oo beri walbarado oo asina guursado may ka kooyaana lamaadun ilaahay subxaana wa tacaala ka sokor lamaadun isguurka isguursina ka kooy horta faa'iidada badanta laakiin fudeedkana badan marka daawo in ama geega ma la ma la raadiyay hadda wal in wal laga daaweeyo run ahaantii taas aan ilaata waayahay gabagabadii ayaan isla soo gaarnay maxaa kusoo gabagabaynaysaa Een, waxaan kusoo gabagabeyn lahaa een, ah, ragga iyo dumarka dhalinyarada oo qurbaha ku nool amaba wadanka gudihiisa jooga markaa ku xiriira een, social mediaha inay mar waliba ku dadaalaan dhanka wanaaga iyo maxay ay tahay is-ixtiraamka iyo kalsoonida intaasaan ah, kusoo gabagabeyn lahaa insha Allah.
haye salaad gabagabadii gebagabadii een, warka wuu cad yahay baraa bulshada waa laisku guursan karaa haddii lakala tegana ilaahay taa qur-aankiisa uu ku sheegay an yatafaraqa yugni allahu kullan min saacati marka waxaa qabo kama taagno marka maxamed muuse taa waxaan arkaa inuu soo jabay inuu aqbalaybo haye waayahay haye maxamed gabagabadii maasha allah v o a waa mahadsan tahay run ahaantii qadar aan sidoo kale mahadsantaa marka gabadii may dhey hadda macnishee ma aha hadda guurka in la yareeyo ma aha guurka in la badiyo laisguursado sharciga islaamka asal ahaan saasaa qabo malaakiin taxdirka iyo foojignaanta insha allah dhalinyarada yuudka maanta jiro badayaan insha allah gabadha wareysoy adiis wareysoy wal- wal kasta ma arti weli xalaal eh sameey saasaa dhehayaan dhalinyarada mahadsanyiin aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal dhammaantiin
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a ee haatan ku sugan nairobi khadar maxamuud xareed oo barnaamijka madasha dhallinyarada halkaasi inoogu soo diyaariyay laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhinacii wararka haddaan eegnona doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabantay magaalada garowe ee xarunta puntland waxaana halkaas lagu doortay qaar ka mid a mudanayaashii ugu horreeyey ee ka mid noqda golaha shacabka soomaaliya oo kuwii ugu horreeyey ee ka mid noqdeen cali yuusuf cali cumar ismaaciil waaberi iyo siciid daahir iyo xubno kale oo la doortay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey doorashada mudanayaasha aqalka hoose ee ka bilaabantay garowe xildhibaanada maanta la doortay waxaa u codeeyey koob iyo konton erge ah halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinacii heesaha aan jallecno codkaasina wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii duhurnimo oo ay halkan si wada jira idinkala socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo ano ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada tan iyo inta aynu afarta galabnimo kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh